madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta isbitaalka taiwan mashruucan ballaaran waxaa maalgelisay dowladda taiwan kaas oo qeyb muhiim ah ka qaadan doona horumarinta adeegyada caafimaadka ee maamulka somalilan madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa sheegay in dhismahan uu qayb ka qaadan doono tayada adeegyada caafimaadka dalka xaruntani waxay noqon doontaa dhakhtarkii ugu horreeyey casriga ee somaliland laga dhiso ingiriiskii la hadda dhakhtarkani wuxuu adeegi doonaa dhammaan gobollada galbeedka hargeysa ugu dhow adeegi maayo waxaa kaloo insha allaahu xukuumadda u qorshaysan in isna dhowaan la bilaabo dhakhtar kale oo weyn oo casri ah oo laga dhisi doono magaalada burco oo isna u adeegi doono dhammaan gobollada bariga dhakhtarkaana waxaa inaga caawinaya dowladdaynu saaxiibka nahay ee imaaraadka dowladda taiwan kaalmada ay somalilan iyo iskaashigooda wuu ku ballaadhan yahay cusbitalkan taiwan medical center muddadii aynu saaxiibka ahayn ee xafiiskuna furaa taiwan mashaariic badan bay qayb ka qaateen ama fuliyeen ama beer ha noqdo ama i t ha noqdo ama scholarship ha noqdo ama dhakhaatiir ha noqdo ama agab ha noqdo ama casriyeynta qaybaha kala duwan oo ay tiiga iyo caafimaadku ugu badan yahay iyo beeruhuba ay ku jiraan dowladda taiwan waa saaxiib wanaagsan oo somaliland leedahay
dhanka kale wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaa si weyn ugu mahadnaqay dowladda taiwan taageeridda iyo maalgelinta ay ku bixiso dhismaha cusub iyo casriyeynta dhakhtarka weyn ee hargeysa iyaga oo ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo kor u qaadaysa adeegyada caafimaadka dalka islamarkaana muujinaysa iskaashiga miro dhalka ah ee somalilan iyo taiwan intaa aynu haysanay iyo waxa kala badan bulshadii sida ay u kortay lama korin markaa adeegii caafimaadkuna mula kordhin dadka lamuu kordhin oo lamuu soconin dadka halkaas waxaa kalifaysaa cusbitaalkii yaraa marka inay dadkaasoo dhan isku wada yimaadaan marka markan taa ka imaado waxaan runtii rajaynayaa dhismahan cusub in haddii aan la yidhahdo uu wax badan ku soo kordhin doono serviska iyo mataqaanaaye adeegga dadka loo adeegayo oo casriya oo qalabka la keenaya qalab casriya uu noqon doono dadkana wax daran u tari doona barbilowna inoo noqon doono oo wixii dambe aynu cusbiya sidaa u cusuba qurqurux badan aynu dhisan doono dhakhtarkan ma noqonayo dhakhtar qurux badan wuxuu noqonayaa dhakhtar sarfis ka qofka biniaadanka u baahan yaha laga bixiyo taasina waxay ku timid mudan madaxweyne dadaalka xukuumadda wadajir waxqabad ee aad nagu hogaaminaysid weyne muddadii aynu joognay xukuumadda wadajira waxqabad annagoo fulinayna waajibaadkii aadna saartay waxaannu qabannay howlo badan baa wasaaraddu qabsoomay oo ay ka mid yihiin in la ballaadhiyo adeega caafimaadka oo la gaadhsiiyo meelaha fogfog si aynu uga dhammayno baahiyaha shacabka somalilan waxaan samaynay in xarumihii caafimaadka ee gaabka ku jiray ama xidhmi dib loo furo inaannu wada shaqayn buuxna hay-adihii la samayno si aannu isku soo dhowayno maadaama ay baahiyo badan waddanka jiraan in wada shaqayn buuxda aanu hay-adaha la yeelanno si aan danaheenna uga helno taasi waxay noo suurtogelisay xarumo badan oo xidhmay inay dib u furmaan dardaaranun siinayaa almis oo dhisaysa shirkadda dhisaysa cisbitaalkan inay ammaanada ilaaliyaan waa ammaano cisbitaalkaasi waa ammaano ka timid dadkaas walaalaheenna dowladda taiwan waa ammaano loogu talagalay shicibka somalilan in si wanaagsan oo hufnaana oo daacadnimo leh ay u gutaan oo ilaah ka baqasha ku jirto cisbitaalka ay u adkeeyaan una hagaajiyaan taana waan kula dardaarmayaa xarumahan caafimaadka ayaa door ka qaadanaya horumarinta adeegyada caafimaadka maamulka somalilan